ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kowda bisha rabadaan sanadka iyo lixda hijiryada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan kooxda xuufiyiinta ah oo lagu dilay gobolka sanca ee waddanka yemen maxaa cusub oo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah uu dhegaystayaasha u hayaa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan maamulka yuhuudda ah oo weli wada xadgudubyada ah uu ka geysanaya waddanka suuriya mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ee waddanka yemen oo dilay sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka isku magacaabay xisaamul amni dibadbaxyada rabshado wata ah oo ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay dalka gariiga imaarada islaamiga afghanistaan oo soo saartay mucaskar militari ah oo ay ka soo qalin jebiyeen ciidamo kumandoos ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan warbixin ku saabsan maraykanka oo jaranaya lacagihii uu ku bixin jiray tamarta afrika kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع
waa hagaag qodobadaas oo dilgoordhow ayaan soo gudbi doonnaa insha allah balse markaan waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
duulaankii uxud ayuu usaama damcay isagoo da'yar ah inuu ka qayb galo laakiin waxaa u diiday suubanaha salaallahu calayhi wasalem maadaama uu yaraa
في العام التاسع للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش عظيم إلى الشام ووصل إلى تبوك لكن لم يشتبك بالروم وآثر حكام المدن الصلح على الجزية وفي العام الحادي عشر ندب النبي عليه الصلاه والسلام الناس لغزو الروم مره اخرى وفيهم كبار المهاجرين والانصار وامر عليهم اسامه ابن زيد رضي الله عنه وهو لم يتجاوز الثامنه عشره
ragga kula socdana ha dhibin hana u diidin xaq ay leeyihiin ooy markaas dhacdo inay gaaloobaan quluubtoodana murugaha gelinin qofka muslimka ah wuxuu igala qiimo badan yahay boqol kun oo diinaar wasalaamu calaykum
عندها امر النعمان بالتحرك وقسم الجيش على المقدمه اخوه نعيم ابن مقرن على الميمنه حذيفه ابن اليمان على الميسره اخوه الاخر سويد ابن مقرن عائله كلهم من الفرسان الابطال على طلائع الجيش القعقاع ابن عمرو على مؤخره الجيش مجاشع ابن مسعود ثم جاء المدد من المدينه يراسهم المغيره ابن شعبه ابطال المسلمين تجمعوا في هذه المعركه لما وصلوا الى نهاوند كبر النعمان فكبر الجند
waa taxani aan ugu magac darnay guulsidayaashii islaamka oo aan ku soo gudbin doono taariikhda haliyeeyo halgamayaal faatixiin ah oo isugu jira saxaaba iyo taabiciin waxaadna ku dhegaysan doontaan insha allah barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
waa hagaage qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa haddaba muxuu yahay taxanahan goosgooskiisa aad dhegaysateen maxayse tahay muhiimadda uu xambaarsan yahay waxaan soo dhoweynayaa soo jeediyihiisa ah oo ah cabdalla mukhtaar hay cabdallah soo dhowow faahfaahin naga sii taxanahan waad mahadsan tahay walaalka heeshim cabdinaasir taxanaha guulsidayaashii islaamka waa taxane soo bandhigi doona een qisaska iyo halyeynimada qaar ka mid ah hogaamiyaashii faatixiinta ahaa ee islaamka dhiigooda iyo dheecaankooda ku gaarsiiyey dhul ballaaran oo ka mid ah dunida raggan waxay isugu jiraan hogaamiyaal saxaabo ah iyo kuwo taabiciin ah waxaana ay sabab u ahaayeen ama ay hogaamiyeen macaarig waaweyn oo faasilo ahaa een kuwaas oo ka kala dhacay qaybo badan oo ka mid ah dunida haashimow waxaanu dhegaystayaasha usoo gudbin doonnaa inshaa allah ragga ay ahaayeen hogaamiyaasha towxiidka iyo islaamnimada gaarsiiyey dhulka ka baxsan jasiiratul carab sida dhulka barakaysan ee shaam oo xilligan ah ubucda iyo gunta uu ka socdo siraaca u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda oo taageero ka helaya nasaarada waxaan kaloo arki doonnaa haliyadii hogaamiyey macaarigtii waaweynaa ee ka dhacay ciraaq ee afka ciidda loogu daray boqortooyadii faris ee dabcaabudka ahayd ilaa markii dambe een dhulkaasi uu noqdo daar islaam oo hoy iyo deegaanba u noqdo saxaabo taabiciin iyo atbaacu taabiciin magaalooyinka dalkaasi ku yaalana ay noqdaan een magaalooyin loo doonto cilmiga sharciga ah waxa ay silsiladu soo gudbin doontaa raggii dhiigga iyo dheecaanka u huray in islaamku gaaro ardul kinaana ama masar oo derisla ah shaam waxaan arki doonnaa een libaxyadii iyagoo garbaha ku sida qur-aanka kariimka gaaray dhulka khuraasaan iyo bilaadda labada webi ka dambeysa ee ay ka mid yihiin dhulka uu xilligan shiinaha gumaysto ee turkistaanta bari marka dhanka galbeedka aan soo aadno waxaan arki doonnaa inshaa allah oo ay silsiladu soo gudbin doontaa een hogaamiyaashii muslimiinta ahaa ee saxaabo iyo taabiciinba isugu jiray ee diinta islaamka ku faafiyey galbeedka caalamka islaamka sida libiya tunis morocco ilaa ay uga sii gudbeen een dhulka andalus ee xilligan ku jira gumaysiga taariikhyahanada muslimiintana ay ugu magacdareen jannadii la waayey marka silsiladu waa mid jawaanibtaas kala duwan iyo dhulkaas kala fog mar keliya soo gudbinaysa iyadoo laysku dultaagayo een hogaamiyo weliba iyo macaarigtii uu hogaamiyey shakhsiyad ahaan waxa uu kaga duwanaa ragga kale iyo tilmaamaha hogaamiyenimo ee uu lahaa shakhsigaas dabcan macaarigta qaar ee faasilada ahaydna taxanaha waa laysku dultaagi doonaa haashimow waxaan allaah weydiisanaynaa een inuu ku intifaaco dadka muslimiinta ah ee ku hadla luuqadda soomaaliga kuwaas oo xilligan ku jira halgan ballaaran oo ay ku difaacanayaan diintooda iyo dhulkooda haashimow maalinta beri oo axad ah ayaan inshaa allah bilaabi doonaa taxanaha oo ay dhegaystayaashu kula socon doonaan barnaamijka dhacdooyinka dunida ee soo gala maalin weliba marka laga reebo jimcaha
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo saartay mucaskar militari oo ay ka falxeen ciidamo kumaandoosa
واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
رسول د ایمان او رزمی بصیرات نړۍ ته جواد کړه تکتیک او کمال عصري wasaaradda gaashaandhigga dowladda islaamiga ee afghanistan oo mar weliba looga bartay inay baahiso muuqaalo ku saabsan mucaskaraad military soona bandhigaya qaab dhismeedka ciidamada cusub ee kusoo biiraya safka dowladda islaamiga ee afghanistan haddaba wasaaradda difaaca imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa baahisay filim xiise badan oo soo jiidasho leh oo dokumentari ah kaasoo la daawan karo ku dhowaad afartan daqiiqo isdaarkan intaa la baahin imaaradda aga samaysay goosgoos dadka ku nool caalamka ee islaamka si gaara kuwa u dhunduloola jihaadiyiinta caalamka ayaa diiradda saaraya soo bixitaanka filimkan mucaskarkan ayaa waxaa loo soo xiray ciidamo kumaandoosa kuwaasoo ku biiraya safka ciidamada kumaandooska imaaradda islaamiga afghanistan kuwaasoo mar weliba kusoo biiraya dhallinyaro doonaysa inay difaacaan dalkooda diintooda maalkooda iyo dadkooda ciidamada imaarada ee kasoo filxay mucaskarkan ayaa ka dhisan dhinac weliba markaan ka eegno dhanka loojistikada iyo tababarka kuwaasoo fariid iyo faradafuul ku ah adeegsiga aalaadka casriga ah ee caalamka lagu isticmaalo munaasabadda xiritaanka mucaskarka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda islaamiga afghanistan wufuudda ayaa la dhacsan sida muuqata iyagoona dhoola caddaynaya dhoolatus militari iyo duruusta ay qaateen ardayda mucaskarka oo halka loogu talagalay marti sharafta ay si guuta guuta usoo marayaan ciidamada ka aflaxay mucaskarka askarta ka qalinjibiyey mucaskarkan ayaa kaamirooyinka wasaaradda gaashaandhigga horteeda waxay kusoo bandhigayaan waxyaabihi ay barteen oo isugu jira tamaariinta zaxfiska orodka la jarayo masaafada dheer karataygaoo noocyo kala duwan leh iyo waxyaabo badan oo keliya ka warrami kara cidda daawata mucaskarkan ciidamadan ayaa kuwa si adag juhdi ballaaran loo geliyay dhinac weliba ah si gaar ah adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan waxay ku tababaranayaan laga soo bilaabo bastooladda ilaa iyo qorayaasha garbaha laga tuuro waxayna dhammaantooda haliilayaan haadaaf loo dhigay meelo fogfog iyo kuwa meel dhexe loo dhigay
فاكري فاكري فاكري دين أرض فاضة هواد صنبال منظم بتدريب وإعداد تيار سرب كف بحزيرات وعياد أعد فرمان
markii ugu horeysay wasaaradda difaaca imaarada ayaa soo bandhigtay ciidamo ku tababaranaya biyaha iyo beriga intaba kuwaasoo cadowgooda hadba kula loolama meel weliba uu naf ka raadiyo webi weyn oo ku yaala dalka afghanistan iyagoo haatan aysan joogin meedaanka saxda ah ee cadowgooda kula hardamayaan ayna joogaan meedaanka tababarka iyo icdaadka waxay gunta hoose webiga geeyeen duun ay ku tilmaameen dad iyaga ka soo horjeeda howlgalkan oo ah mid in muddo lasoo dhiraandhirinayay waxaa ka qayb galaya duumam kuwa casriga ah oo dheereeya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka kuwaasoo ku rakiban qoryaasha sida darandooriga u dhaca waxayna gebi ahaan gubayaan taargetka gudaha webiga ku jira waxayna soo qabanayaan dadkii saarnaa doonta iyagoo bad qaba
جهاد رزمتم دهواد رغوال mucaskarkan militari inta aad kugu jirto daawashadiisa oona filayo inaadan ka caajisaynin waxaa qaybaha dhexe lagugu tusayaa oo ay ardayda soo bandhigayaan qaabka loo fuliyo weerarada cagmarinta iyadoona guutooyin hubaysan kuna hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa ay ka qaybgalayaan filimkan xiisaha badan ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga imaaradda islaamiga afghanistan ayaa waxaa ku duwan xogo iyo macluumaad intaasi ka badan oo aan ka bogan in lagaaga sheekeeyo ilaa aad ka daawato mooye tan iyo markii xilfaha loo laabay maamulkii dabadhilifka ee hogaaminayay ninka lagu magacaabo ashraf khani madaxweynihii hore ee dowladdii burburtay ee kabul waxay imaarada marba marka xigta xoojinaysaa oo ay soo saaraysaa ciidamaha qoon durugsan u leh tagtiyaga askariga
محراب دی منبر دی جلال د عمر دی د حق دی لخکر دی غغدالی قوات امارت امارت امارت یو تن یو مکور یو ملت امارت امارت امارت dowladda dalkaas ka dhisan ay noqoto dowlad leh ciidan sal adag oo difaacan kara maamulka islaamiga ah oo ay u xusul duubayaan dowlado fara badan oo ay ugu horreeyaan kuwa reer galbeedka oo doonaya sidai ay u dumin lahaayeen shareecada islaamka
بيتالي مسير دي بس يوي أمير دي دميني زنزير دي هربان دي ألفان بيتالي مسير geeska kale mas-uul ka tirsan xuutiyiinta ayaa lagu dilay gobolka sacad ah ee dalka yaman dilkan ayaa dhacay subaxnimadii hore ee saake oo sabti ahayd waxaana ka dambeeyey maleeshiyaad ka mid ah kooxda xuutiyiinta oo rasaas ay fureen ku dilay mas-uulkii warbaahinta kooxda ee gobolka sacda iyo wariyihii ka soo warramayay janalka yaman ee xuutiyiinta ninkana dilay ayaa lagu magacaabaa ciise caatif wuxuuna dilkiisu ka dhashay khilaaf muran dhuleed oo soo kala dhexgalay qoyskiisa iyo qaar ka mid a maleeshiyaadka shiicada ah rasaas ay ooda kaga qaadayeen oo ay rabeen inay dadka ku kala ceeriyaan ayaa la sheegay in ninkan galaafatay islamarkaana si deg deg ah goobta u dhintay meydkiisa ayaa waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka ee ku yaala waddanka yaman falka ninkan lagu dilay ayaa ka dhacay degmada saxaaro ee gobolka sacda ee galbeedka caasimadda sanca dhulboob xoogan ay saraakiisha xuutiyiinta ka wadaan gudaha yaman magaalooyinka ay ka joogaan wuxuuna marayaa heer qofkii la murmaba ay nafta dhaafiyaan dhinaca kale maamulka yahuudda ayaa weli wada xadgudubyada kula kacayo waddanka suuriya iyo dadkiisa ciidamada maamulka ee cadowga sahayanada mujrimka ah ee hogaamiyo dhigacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu oo tan iyo intii la riday nidaamkii nusayriyada ee bashaar al asad aan suuriya xadgudub ka dayn ayaa markaan bilaabay inay qaadaan tallaabooyin cusub oo muujinaya hadafka ay leeyihiin oo ah inay dadka waddankaas gumaystaan dhowaan askar ka tirsan maamulka sahayanada yahuudda ayaa mar kale gudaha u galay deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta suuriya iyagoona ku andacoonaya inay sugayaan amniga yahuudda degan dhulka ay xoogga ku heystaanee dhaaxadbeenaadka u dhexeeya iyaga iyo suuriya askarta yahuudda ayaa xoog ku soo galay iyaga oo ku hubaysan islamarkaana wata gaadiidkooda dagaalka inta u dhexaysa tuulooyinka jumlah iyo saysuunah ee ka tirsan mandiqada xawl al yarmuuq oo ku taala baadiyaha galbeed ee gobolka darca ee dhaca koonfurta waddanka suuriya kadib markay halkaasi tageen colka yahuudda waxay bilaabeen inay jidgooyo dhigtaan bartamaha waddada ruqaad ee dhacda waqooyiga tuulada jumlah waxayna markii ay halkaas imaanayeen soo mareen waddada ka soo baxda buuraha aljawlaan ee ka tirsan dalka suuriya oo ay xoog ku heystaan iyagoo soo gaaraya waqooyiga tuuladan yahuudda markay sidan oo kale gudaha u galaan dalka suuriya waxay ku kacaan goodfalo ka dhana dadka shacabka ee ku nool halkaasi waxayna qaraxyo ku xidheen dhufaysyada militari ee ku yaala halkaasi iyadoona sidoo kale dadka shacabka ah ibermegadada rasaas ooda kaga qaadaya mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ayaa dalka yemen dil uu geystay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka isku magacaabay xisaamul amni ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa howlgal gaar oo ay ka fuliyeen gobol kabyan waxay ku dileen sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha imaaraadka carabta ee isku magacaabay xisaamul amni kuwaasoo gobodfalo ka baxsan baniaadanimada ka geysta gudaha waddanka yaman sarkaalkan la dilay ayaa lagu magacaabaa yuusuf al radfani wuxuu khaarijiintiisa kusoo aadaysaa xilli uu abyan ka socda dagaal xoogan oo u dhexeeya mujaahidiinta ansaaru shareeca iyo maleeshiyaadka xisaamul amni ugaarsiga lagu hayo kooxdan iyo weerarada kala duwan oo ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa waxay maleeshiyaadkan ka dhigeen kuwo gacanku gabad ah oon taag lahayn kuwaasoo ka adag dadka rayidka ah ugu dambayntii dibadbaxyo wata rabshado oo dad ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka griiga maalintii shalay oo jimcaheed waxaa caasimadda dalka griiga ka dhacay banaanbaxyo ay isugu yimaadeen dad badan kuwaasoo looga soo horjeeday xukuumadda dalkaasi ka dhisan dhanka kalena ay ku xusayeen sida ay sheegeen shil tareen oo dhacay sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii mudaaharaadayaasha iyo ciidamada booliiska ee dowladda griiga ayaa waxaa dhex maray iskoorimaadyo xoogan iyadoona ciidamada booliiska ay dadka rayidka u adeegsanayeen sunta dadka ka ilmaysisa halka dibadbaxayaashana ciidanku ay u adeegsanayeen waxyaabo ay ka mid tahay maaltoofka dad aan ka yareen koob iyo afartan qof ayay xireen ciidamada booliiska siday wararku tilmaamayaan halka dhaawacin uu marayo labaatan kale oo loo qaaday cisbitaalka kuwaasoo ku dhaawacmay iskorimaadyadii fooda isku dareen iyaga iyo ciidamada booliiska dadweynaha waddankaasi ku nool ayaa xukuumadda gariiga ku dhaliilaya sida ay u wajahday shilka tareen oo ay ku dhinteen dad la sheegay inay gaarayaan toddobiyo konton qof dibadbaxayaashan ka dhacay waddanka gariiga keliya kama dhicin caasimadda waddankaasi balse waxay ahaayeen kuwa si wadajira loogu dhawaaqay waddanka kuwaasoo si guud ahaan dalka uga dhacay dhegaystayaal xubintii qalinka saxaafadda waa inaga inta ramadaan mubaarak
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maraykanka ah oo jaranaya lacagihii uu ku bixin jiray tamarta afrika maxayse uga dhigan tahay dowladaha qaaradda waxaa warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diriye go'aan muran badan dheliyey ayuu maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump ku go'aamiyey in lagu soo afjaro hindisaha korontada afrika kaasi oo loogu gollahaa in lagu hormariyo tamarta afrika go'aankan ayaa waxaa ka soo baxay falcinlo kala duwan gaar ahaan dowladaha afrika iyo shirkadaha caalamiga ah ee maalgelinaya mashaariicda kaabayaasha tamarta ee qaaradda hindisaha korontada afrika ayaa la bilaabay sanadkii laba kun saddex iyo tobankii xilligaasi oo uu maraykanku maamulayay barack obama iyadoo ujeeddadu ahayd in la ballaariyo xargaha korontada ee dalalka afrika oo ay ka jirto tamaryari daran hindisahani waxa uu taageero ka helayay hay-ado maaliyadeed oo waaweyn sida waxa loogu yaro bangiga adduunka iyo hay-adda maraykanka ee horumarinta caalamiga qorshahan ayaa ujeeddadiisu ahayd in koronto la siiyo ku dhowaad lixdan milyan oo guri iyo goobo ganacsi oo ku yaala afrika iyadoo diiradda la saarayo ilaha tamarta la cusboonaysiin karo sida qoraxda iyo dabaysha iyo sidoo kale in hagaajin lagu sameeyo waxtarka kaabayaasha jira tirakoobku waxa uu tilmaamayaa in ilaa lix boqol oo milyan oo qof oo ku nool dalalka saxaraha ee ka hooseeya aysan weli haysan koronto taasi oo caqabad ku ah horumarka dhaqaale iyo adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada sidaasi darteed barnaamijka korontada afrika ayaa loo arkaa inuu tiir muhiim ah u yahay dadaalada maraykanka ee lagu horumarinayo horumarka waare ee qaaradda iyo sidoo kale beddel la ysku hadlayn karo oo loogu maarmi karo maalgashiga sii kordhaya ee shiinaha ee dhanka kaabayaasha iyo sidoo kale beddel laysku hadlay karo oo looga maarmi karo maalgashiga sii kordhaya ee shiinaha ee dhanka kaabayaasha sida lagu sheegay warbixin ay daabacday bolombe go-aanka trump ayaa ah qayb ka mid a istaraatiijiyad dib loogu hagaajiyo mudnaanta qarashaadka maraykanka maadaama uu u arkay in maraykanku uusan ku qasbanayn inuu maalgeliyo mashaariic horumarineed oo dibadda ah habkani waxa uu waafaqsan yahay siyaasadda american first taasi oo diradda saaraysa dhimista faragelinta shisheeye iyo dhimista qarashaadka dowladda ah ee mashaariicda caalamiga ah iyo la wareedyo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa sheegay in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi ay rumaysan yihiin in hindisaasi uusan si deg deg ay ku gaarin natiijooyinkii la rabay sababo la xiriira caqabado dhanka shaqada ah iyo kuwa siyaasadda oo ka jira qaar ka mid a dalalka afka dhinaca kale qaar ka mid a falanqeeyaasha ayaa rumaysan in joojinta hindisaan ay qayb ka tahay dib u habaynta xiriirka dhaqaale ee maraykanka iyo afrika iyadoo washington ay doonayso inay diradda saarto heshiisyo ganacsi oo faa'iido badan u leh halkii ay kaalmo bixin lahayd ama ay taageeri lahayd mashaariicda horumarineed ee mustaqbalka fog saamaynta dhaqaale ee qaaradda afrika oo uu maraykanku ku leeyahay ayaa la rumaysan yahay inuu ku yimid hoosudhac weyn kaasi oo dhaqaale badani ku bixin jiray maalgelinta dhanka mashaariicda tamarta hindisaan ayaa door muhiima ka ciyaaray soo jiidashada maalgashiga maraykanka ee qaybta tamarta afrika hindisaan ayaa door muhiima ka ciyaaray soo jiidashada maalgashiga maraykanka ee qaybta tamarta afrika isagoo taageeraya shirkadaha waaweyn sida shirkadda general electric iyo simbia power marka uu dhammaado hindisaan dhaqaale oo uu maraykanku ka samaynayo qaaradda afrika ayaa la filayaa inay qaaradda dhaxal siiso caqabado maaliyadeed oo waaweyn gaar ahaan waddamada ku tiirsan iskaashiga si ay u fuliyaan qorshahooda tamarta dhanka kale shiinaha ayaa xoojiyey saamaynta dhaqaale ee uu ku leeyahay qaaraddan labaatankii sano ee lasoo dhaafay shiinuhu waxa uu ballaariyey maalgashigiisa afrika gaar ahaan mashaariicda kaabayaasha iyo tamarta maalgashigan ayaa yimid kadib markii uu maraykanku ka baxay hindisaan khubaradu waxay rumaysan yihiin in bijin ay fursadani u adeegsan karto sidii ay kor ugu qaadi lahayd saamaynteeda dhaqaale iyo mideeda siyaasadeed iyada oo siinaysa waddamada afrika beddel dhaqaale oo soo jiidasho leh qaaradda afrika ayaa la kulmaysa daciifnimo dhanka tamarta ah waxayna waddamada qaar hadda bilaabayaan hindisa diradda lagu saarayo taageerada tamarta ah ay xor u leedahay qaaraddani iyada oo la maalgelinayo mashaariic cusub oo korontada lagu siinayo dhulka miyiga ah mashaariicdan ayaa la hirgelin doonaa marka uu dhammaado maalgashiga gabaabsiga ee uu maraykanku ku gumaysto qaaradda afrika shirkadahan ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaato keenta in afrika ay soo galaan shirkado shisheeye taasi oo xadidi karta kobaca qaybta tamarta ah ee la cusboonaysiin karo ee qaaradda afrika taas oo xadidi karta kobaca qaybta tamarta la cusboonaysiin karo ee qaaradda afrika geesta kale hindisaan ayaa leh saameyn siyaasadeed oo dhanka juqraafiga ah taasi oo soo afjaraysa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya afrika iyo maraykanka waxaana loo arki karaa in washington ay dib uga laabato ballanqaadkii horumarinta ee afrika dhinaca kale falanqeeyaasha qaar ayaa rumaysan in laga yaabo in maamulka trump uu isku dayo inuu dib u eegis ku sameeyo qaar ka mid ah siyaasadahaasi gaar ahaan marka la eego tartanka adag ee uu dalkiisa kula jiro waddamada shiinaha iyo ruushka si kastaba ha haatee dib u soo noqosho kasta oo uu maraykanku taageero ku yeelanayo ayaa laga yaabaa inay u baahan tahay dib u habayn lagu sameeyo siyaasadihiisa si waafaqsan danaha dhaqaale ee washington ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله